أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus aa keedinaysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah howlgalla kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeyba kamid ay wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa eedeen kulan u jeediyay hogaanka kooxda ridada soomaaliya wilaaya islaamiga ee shabeelle ayaa dowladiina usoo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayadaas mid ka mid ah ganacsada degmada bu-aale wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola nool oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore maktabka dacwada wilaaya islaamiga ee bakool ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas imaar islaamiga afghanistan ayaa dib ula wareegtay kumanaan boos oo madaxdii xukuumadii ridada afghanistan ay hore uga iibiyeen ganacsato أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan howlgalla kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo kamid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xali qarax la beegsadeen guriga uu magaalada marka ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ridada ee marka murtadka lagu magacaabo maxamed sheekh waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa gurigaas isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka siinka dheer oo ah deegaan ku yaala wadada xiriirisa degmada afgooye iyo magaalada muqdisho dhanka baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa eedeen kulol u jeediyey hogaanka kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday nidaamka riddada ah ee uu ka tirsan yahay ninkan ayaa war qoraal ah oo soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku dhaliilay siyaasadda kooxda riddada soomaaliya isagoo si aad ah uga qeellaamiyey shakhsiyaadka diblomaasiyiinta ah ee dowladaha shisheeye u soo dirayaan soomaaliya oo uu sheegay inay hubin weysay qaarkoodna ay leeyihiin dana guraacan isagoo hadlaya ayuu yidhi tani waa fadeexad weyn iyo ceeba marka dowladda aysan ku guulaysan howsha ugu fudud ee ah in la baaro aqoonsiga diblomaasiyiinta ajaanibka ah ee loo soo diraya soomaaliya waxaa dhacaya inaad la macaamisho diblomaasiyiin leh ujeedooyin xuna tanina waa doqonnimo cadda inkastoo uusan ninkan caddeynin cidda ula jeeday shakhsiyaadka ajaanibta ah haddana hadalkiisa ayaa yimid kadib markii saacado kadiba madaxweynaha kooxda riddada murtad gurguurta uu warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomiyey safiir ee dowladda etoobiya usoo magacooday muqdisho suleymaan didiif woosh oo ah safiirka cusub ee xabashada ayaa muddooyinkan daba si aad ah uga soo horjeeday siyaasadda kooxda riddada soomaaliya uuna dhaliili jiray taasoo saacadihii lasoo dhaafay buuq xogan ka dhex dhalasay kooxda riddada qudheeda waxaana dib loo faafiya hadallo weerar toos ah ku ah nidaamka riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan wilaaya islaamiga ee shabeelle ayaa dowladiina usoo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed dowladana socotay muddo labaatan cisho ah waxaa loo qabtay wilaada ducaada iyo umurada xisbadaha ee degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe waxaana dowladan soo agaasimay waaliga wilaayada shabeellada dhexe iyadoona munaasabadii lagu soo afmeerayay ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabadii lagu soo gabagabaynayay dowlada oo ahayd mid si aad ah loo soo qabanqaabiyey waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sida wilaada wilaayaadka hiiraan iyo bakool ugu horeyn waaliga wilaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed kabaka tukude oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay goobta ka jeediya iyo si aad ah ula dardaarmay mas-uuliyiinta dowlada loo soo xiray iyo shacabka muslimiinta ah waxaa la idiin doortay oo la idiin magacaabay inaad hirgeliseen aayadan jazaakum allahu khayran waxaa la idinka rabaa in dadku waxay idinka sugayeen idinka helaan fikir iyo aaraatiina laydinkama rabo qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo sunnada nabiga ayaa dadkan diin u ah ayadayna dowla u yaqaanaan qofay war ka yeelayaan ama baanbaan ka yeelayaana ma jiro dadkuna waa nooga aqoon badan yihiin diinta waxaa layska rabaa marka diinkaas ilaahay inaan ummadda ku dhaqno dadkana maxaa ilaahay aayadoo kula hadlay hadii dadkii umarada ahay la yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli labadaas qodob haddii ay helaan dadka waxaa ku waajibaya ayadana hal aayad ayaa ilaahay ku waajiba hadday helaan xuquuqdii ammaanaadkoodii in loo gutay cadaaladna lagu kala xukumay kitaabka ilaahay weeye macnuhu cadaaladduyo lagu kala xukumay kitaabka ilaahay haddii ay intaas helaan xaqi ay lahaayeen weeye ayagana waxaa ku waajib ah wa adiicu allaha wa adiicu rasuula wa ulilamri minku wa adiicu allaha ilaahay adeeca wa adiicu rasuula dadow rasuulka adeeca wa ulilamri dadka amarka u saaxiibka ahna raaca oo ka war yeela oo minkum mu'miniinta adinkayda ka mid ah yaa waaye waa ninkii amiir idiin ah ee ammaanadiina gudanaya haddou idin xukumaayana cadaalad idinku xukumaaya ka war yeela dowladda islaamku waxay ku dhisan tahay labadaas aayadood sidoo kale waxaa dhankooda xafladda kelimaad dardaaran u badan ka jeediyey wilaada wilaayaadka hiiraan iyo bakool waxaan kaloo dardaarmayaa insha allahu tacaala alrifqu walliin oo runtii dowladan qayb weyn ama aad looga hadlay lagu celceliyey lagu celceliyey sababtan waxay tahay nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalama ayaaba la amray oo fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik rifqiga haddii tusaale yar aan usoo qaadanno hal xadiid oo saxiixulmuslimka ku jiro oo nin kasta mas-uula xasuusnaado nabigan sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi xadiidkaas muslim ayaa soo saaray iyo keyrkiisa waxaa la rabaa marka inaan maanka ku hayno nabiyulaahi moxamed sal alla alay wasalam xadiidkaas wuxuu ugu duceeyey madaxda dadku dhimris wuxuu ku habaaray madaxda dadka maaragtay kadeed ku noqoto oo dhibaataysa madaxda marka maaragtay labadaas ayay u qaybsamaan mid saddexaad maba jirin marka arrifqu walliin inaan shicaar ka dhiganno halkudhig aan ka dhiganno qodobka kale aan dardaarmayo waxaa waaye alcafwu wasafxu dadka in laga indhalaabto waxyaaba akhdaadoo yaryar oo maxaanku ihahdaa xuduud aysan gaarsiisnayn hadda in laga indhalaabto dadka naseexada inaan u badin cafiska ta'tiir iyo saameyn gooni ah ayuu leeyahay khiyaarey waxaad arkaysaan wixii juhud idinku baxay wixii dadaal la maray wixii dad u ahal ah waxa ay idiin sheegayeen ay idinku noqnoqdeen laydinku celceliyey mashruuc aad looga soo shaqeeyey hufan baad mushaarakayseen mas-uuliyadda idin saareen mid baa idinkugu korortay rabbigiinna kaashada waxa aad xambaarteen oo la idiin sheegay haddaad daaci tahay haddaad muxtasib tahay haddaad tahay waali haddaad tahay maktab kale intuba mas-uuliyad baa idin saaran dhulka ilaahay cadowga nooga saaray subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay uu rabay in laga sameeyo oo ummadda qudwo loogu noqdo oo ilaahay rasuulkiisa lagu matalo oo shareecadeenna lagu kor yeelo dadka laga raba waa dadkiinaas ikhtiyaaray waxaa ka mid ah waxyaabaha aan raba naftayda tiin aan xusuusiyo loona baahan yahay dowladeenna aan maanta doonayn u baahan tahay ummadda in la kasbado adiga ayaa dadka muslimiinta ah meesha ku matalo qof walbow dareen waxa noo yaallo inta ay la egyihiin iyo xoogga ay qabaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala kulligeen inuu khaatimada noo hagaajiyo raggaa xilka lagu mashaqeeyey oo aan walaalaha nahayna hawsha ay qabanayaan rabbi inuu u sahlo ugu dambeyn qaar ka mid ah mas-uuliyiintii degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda hadallo ko kooban ka jeediyey xafladda iyagoona ballanqaaday in howlihii loo igmaday ay si hufan u gudan doonaan waxaan mataqaanaa halkaan ka caddaynayaa inaan qaadannay dowlo noocyadeeda kala duwan ee lagu tajiidinayay walaayada makaatiibta ee kala duwan ee ugu horeeyaan wilaadda eemaktabad xisba ducaadda ilaahay fadligii inoo soo gabagowday maanta alxamdulilaah ilaahay subxaana watacala baan ku mahadinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo ku hadlaaya afka maktabka dacwada gaar ahaan maxaafadada gamboole waxaan ugu baaqaa dadka deegaankaas jooga in ilaahay subxaana watacaala diintiisa u nasreeyaan gobolada ka dhan oo shabeellada dhex diinta ilaahay nasreeyaan ayna qaataan ilaahay kitaabkiisa kulligan wada istaagna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxaafadaadka iyo muxuu ahaaye wulaada maxaafadada gaar ahaan aniga waxaan ku matalayaa maxaafadada jowhar insha allahu tacaala dadkii ka soo qayb galay ama wax duruustii ka baxaysay bixinayay ama ciddii soo abaabushay ilaahi subxaana wa tacaala waxaan u deeninaa miisaankooda xasanaadka inuu saaro annaguna wixii meesha aan ka qaadnay inaan gudbinno oo ilaahay subxaana watacaala dartii aan dadku u gaarsiino ayaan meeshan uga xambaarnay culumta aan meeshan ka xambaarnay waxaa ka mid ah caqaa'idka zuhdiga siyaasa sharciya oo dadka in lagu maamulo loogu talgalay idaarada iyo maamulka iyo kala dambaynta nidaamkii insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan ku tadbiiqi dadka ilaahay subxaana watacaala oo noogu talgalay inaan maaragtay waajibka annaga aan leynahayna aan ka gudan koodina aan maaragtay u gudno oo mataqaana ilaahay subxaana watacaala aan ku xirno waxaan ku matalaynaa insha allahu tacala islaamka inaan maaragtay sijida leh aan u gudano insha allahu tacala wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu aniga oo matalahaya degmada gamboole waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii iyo culimmadii duruusta kala gedisan ee faraha badanna siisay ee juhdiga nagu bixsay muddadii labaatanka cisho ahayd waxaan leeyahay dhammaan muxaafadaadka shabeellada dhexe ee ka qayb galay dowladan ilaahay subxaanahu watacaala kuwa xambaarah ka dhigo dadkana gaadhsiiya sidii naloogu sheegay ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan rajaynaynaa inuu annaga nooga dhigo dhulkaa fataxaadka ilaahay subxaanahu watacaala gaaladii hadda jebiyey ee na siiye fataxaadka nagu soo geliyey gabagabadiisii dhammaystirkiisii muqdishona inaannu insha allahu aanu u noqono annoo saldhig allah subxaanahu watacaala baanan cuskanaynaa oo baryaynaa inaannu ilaahay subxaanahu watacaala gaaladaasna dhaafiyo dowradan loo qabtay mas-uuliyiinta maamulka degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe ayaa kusoo aadaysa xilli bilihii lasoo dhaafay allah fadligii mujaahidiintu ay furteen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani mid ka mid ee ganacsatada degmada bu-aal wilaay saamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyada xoolanoole geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan ka dhacday gudaha degmada bu-aal ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayuu mid ka mida ganacsatada ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyey toban neef oo geel ah uu u hadiyeeyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore tobanka neef oo geela walaalka muslimka uu diyaariyey walaalihiisa muslimiinta ah waxa uu ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga jubbada dhexe si uu u gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ku sugan furimaha hore odayaashii waxgaradka degmada bu-aal ee ku sugnaa munaasabadan lagu wareejinayay geelaasi ayaa goobta ka hadlay waxayna qeybaha kala duwan ee bulshada ku booriyeen inay ka qayb qaataan halganka lagula jiro saliibiyiinta iyo dabadhalfyada murtadiinta annagoo ah odayaalka degmada bu-aale waxaan meesha hadda u fadhinaa oon goobjoog u nahay walaal walaalaha muslimiinta ee gobolka jubbada dhexe degan qaasaan degmada bu-aale oo la baxay toban geel ah walaalkaas xoolaha ku wareejiyey mujaahidiinta ribaadka ku jirto u sidiqaystay walaalkaas ayaan u ducaynaynaa waxaan kaloon gobaabinaynaa ama aan u sheegaynaa ganacsadayaalka gobolka in ay walaalkaa ku daydaan sidii oo walaalkaa xoolaha u bixiyo kale in xoolaha u bixiyaan ee kuna sidiqaystaan muslimiinta ribaadka ku jira een ayaga lacagdigood ku jiif ku hundurno aan ku seexanno shareecada islaamka loo ogaayo wiilashaa yararka ee ribaadka ku jira weeye waxa aan nabadgelyada iyo barwaaqada iyo basbaska iyo maaragtay dacwada aan ku fulinayno walaal walaalaha ganacsiga ka mid ah ayaa maanta wuxuu ku wareejiyey degmada bu-aale toban noofa geela walaalkaas tobanka neefka geela wuxuu ku wareejiyey walaalka gobolka sheekh cali darwiish oo naa'ib hadda u yahay oo lagu wareejinayo baaligeena degmada bu-aale walaalkaas wuxuu xoolaha oo la baxay walaalaha ribaadka ku jira jihaadka ku jira ilaahay dartii ayuu oo la baxay walaalaha muslimiinta ee ribaadka ku jira ayuu u bixiyey walaalaha muslimiinta ee ku nool jubbooyinka waxaan kula dardaarmaynaa arrinka isaga awal waxaa la arki jiray qabiil baa wax lagu bixin jiray hadda maanta waxaan aragnay oo kow igu aniga hadda walaal keligii oo shakhsi oo ganacsada ah oo toban neefoo gela keligii bixiyey walaalaha muslimiinta waxaan ku dhiirigelinayaa ninkaa isagaa tusaale inay u noqoto oo ay ku daydaan waxaan ninkaa ugu ducaynaynaa in ilaahay wixiisa wax barakaysan ooga dhigo dhammaan ehelka jooga oo deegaanka hoos jooga oo ganacsatada ah inay ku daydaan sida wiilkaa oola baxay xoolaha in ayagana oola baxaan oo ku daydaan yaan ka codsanaynaa deegaanka degan yaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah nin walaala oo walaalaha ka mid ah oo garanaysaa deegaanka bu-aale oo ganacsato ah khayr badan la baxay toban neefoo geela geelaasoo ugu talagalay walaalaha ku jilba xidhan furinta in magaranaysa ayuu ku caawiyey taasoo uu la baxay in uu magaranaysaa ajir iyo xasanaad isagoo weliba magaciisa qariyey oo hadda in la sheegay iyo aan dalbanin walaalkaasaan u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa isaga maaha qofkii koobaade walaalo badan oo khayr badan baa jira waxaa la dhihi karaa cusmaan ibnu cafaan radiallahu canhu ardaah waddadiisii oo kale weeye marka tobankaas geela ah ee walaalka uu la baxay in ilaahay hashiibo boqol ugu dhufto iyo ka sii badan oo ilaahay uu ku barakeeyo xoolihiisa ayaan ugu ducaynaynaa bulshada muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa ku tartamaya halganka jihaadka ka socda bariga afrika ee layskaga xoranayo saliibiyiinta duulaanka ah iyo murtadiinta ku garab taagan duulaankaas jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam maktabka dacwadula islaamiga ee bakool ayaa dowladiina usoo gebagabiyey bulshada ku nool deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abu xasaan dowladan waxaa loogu magacdaray mucaad ibnu jabal waxaana soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowladan ka faa'iidaystay ku dhowaad laba boqol oo qof oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ku nool deegaanka wargaduude oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool muddo laba isbuuc ah oo dowladan ay socotay kadib waxaa deegaanka lagu qabtay munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowladan taasoo ay ka qayb galeen culummo mas-uuliyiin nuqabo waalidiin iyo martisharaf kale munaasabadda oo ka dhacday gudaha deegaanka wargaduude ugu horreyn waxaa kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga dadka dhammaan mas-uuliyiinta ah oo ilaahay kitaabshii dadka hogaamiyaw geeka may wahee dowladan sharciga ah dadka muslimiinta enqobaday ee enfaa'ideeyay dadkii muslimiinta ahaa ee dowlada ha ajiibi reer wargaduuda ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan kijaaziya dhammaan ma hasanyin islaamka may wahe cilmiyu caqiiduu iyo iimaan la rumaayow cilmigaasi oo la kadhagamow oo la faafiyow oo la difaacow oo la iska xukumo way islaamka dhaqan way sidiisaba mayla faday markan maalin ilaahay gelay ina diintan islaamka ee ilaahaynii sharafay cilmija la kororsado kitaabkii sunnadii la barado wali cilmigaasi dadan sheegawna la aamino waana laka dhagamo ilaahay dartiisna dadku haata qaar ka mida ardaydii ka faa'iidaystay dowladan ayaa ka warbixiyey dowlada ay qaateen iyagoona soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii dowlada ay ku qaateen muddadii ay u socotay ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبالغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني لماذا خلقنا الله
خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سؤال ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟
جواب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سؤال كم مراتب الدين وما هي؟
جواب مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال كم أركان الإسلام وما هي؟
جواب أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا may leeyahay suubeebdi salaada leeyahay deegaanka wargaduudika noolay doorida nindareer dhamantada baa nindareer kutaabkiina ninbari walaha ninku fahagni may fadaanen haninkanana wamad kastabana ninsheeniya fadaan kudmaada saasa ku odsadaan mayka noola deegaanka wargaduudo eed aan ku faayini walbadan oo unan gorane ayaa ku barane ilaahay aan kamahadsagna madaas kubaad muslimiinta aan kamahadsagna may fadaane muslimiinta ku odsadaane deeridi inti dhaniinkananaga dhaniinkananaga dowladan lagu qabtay deegaanka wargaduude oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid waxay qayb ka tahay dowlad sharci ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey maktabka dacwada uu ka qabanayay deegaanada hoostaga degmada waajid iyadoona boqolaal muslimiin ah ay dowraadkaasi ka faa'iidaysteen jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan imaar islaamiga afghanistan ayaa dib ula wareegtay kumanaan boos oo dhul ah oo madaxdii xukuumaddii hore ee ridada afghanistan ay horey uga iibiyeen ganacsato tafaasiisha warkaasi waxa aynoo eegaya walaalkeen murwaan maxmed wasaaradda cadaaladda ee imaaradda islaamiga ah ayaa shaaca ka qaaday muddo saddex bilood ah gudahooda ay ku guulaysatay inay dib u soo ceshato in ka badan kun iyo shan boqol oo kilomitir labajibaarana oo dhur dowladeed ah oo si sharci darro ah ay kula wareegeen madaxdii xukuumaddii camiilka ahayd ah ayna ka iibiyeen ganacsato iyo dad shacab ah bayaan ka soo baxay imaarada islaamiga ah ayaa lagu sheegay in madaxdii faasidiinta ee dalka soo martay ay dhul dowladeed qaamasuq maasuq ah ku bixiyeen islamarkaana dad wax magarato ah ay dhulkaasi iibsadeen kadibna ay ka dhigteen guryo iyo deegaamaysi sida lagu sheegay bayaanka ay wasaaradda cadaaladda soo saartay howlgalka dib u soo celinta dhulkan ayaa lagu fuliyey lix iyo toban gobol oo ka tirsan dalka afghanistan waxaana ka mid ahaa gobollada nangarhaar kowr baktiya banjashiir meydan wardeg baamyaan nimruus jawsaan iyo qunduusa wasaaradda ayaa sheegtay in howshan lagu fuliyey iyada oo la mariyo guddiga kahortagga dhulboobka ee uu magacaabay amiirulmu'miniin haybatulah si loo ilaaliyo hantida guud ee ummadda ka wada dhexaysa waxaana la kaashanaya khubaro farsamo iyo guddiga soorayaal islaami ah dhulka la soo celiyey ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey hay-adaha dowladda ee ku shaqo leh kuwaas oo bulshada ugu adeegaya wasaaraddu waxay sidoo kale ballan qaaday inay sii wadi doonto dadaalada ka dhanka ah dhulboobka si loo ilaaliyo hantida qaranka iyo xuquuqda shacabka dhulkan ay imaarada islaamiga ka soo dhacsay kuwa musuq maasuq dilooday waxaa ku jira beero iyo xarumo dowladeed balse dad gaar ah laga iibiyey murtadiintii afghanistaan maamuli jirtay ee mujaahidiinta iyo ceeriyiin taladana kala wareegeen iyo murtadiinta soomaaliya ku sugan ayaa ka wada siman dhulbooba musuq maasuq iyo kutumashada hantida ummadda jasaaka allaahu khayran walaalka murwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli waan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta od kumahadsantihi dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadukum mubaarak